ilaa iyo hadda xafiiskiina iyo laamaha ammaanka sharciyan maxaa tilaabo qaadeen maxaana loo baahanya falka noocan markuu dhaco canuga marka la faraxumeeyo oo fal dembiyeed sidan oo kale uu ku dhaca waxa ugu horeeya oo la geeyo waxaa waaye cisbitaalka si looga daaweeya wixii soo gaaray loogana hortaga wixii la xiriira falkaas kufsigaas ama faraxumeynta ka imaadi karo sida inay cuduro halas cudurada la kala qaado ee galmada lagu kala qaado cunugaas uu ku fido ayaa laga hortagaa sida ugu dhaqsi badanna waxaa loo geeyaa isbitaalka oo la daaweeyaa taana waa la sameeyey waxaa kaloo la wargeliyaa booliska laanta c i d da si ay u buuxiyaan akhbaarka cunuga looga baahnayo oo warbixinta ay uga qaadaan waalidka ama dadka markhaatida ah war looga qaado wixii cadayn oo cadayn oo la heli karan lahayo sida dharkii gabadha kufsiga loo geystay dhiig uu ku daatay haddii lahayo waxay dhammaantood waa loo geeyey booliska laanta c i d da sida ama dembi baarista so sida awgeed qeybta dembi baarista riboortka way hayaan faylkii dacwada ama galkii dacwada gabadha loo geys ku saabsan gabadha faraxumeynta loo geystay dhadhaab dhexdeeda waa dhamaystiran yahay waxa keli ee naga maqan waxaa waaye dambiilihii ayaa gacanta ka baxsaday intaan gacanta lagu dhigin taasoo nasiib daran u ah hase haatee kama aan heri doono sharciga caruurta muxuu ka qabaa xadgudubka ama faraxumeynta loo geysta caruurta da-dooda ay yaryihiin sida nasri oo kale baarud waa mahadsan tahay dastuurka wadankan kenya muxuu ka qabaa ama sharciga muxuu ka qabaa falka la xiriira faraxumeynta loo geysta caruurta haddii aan kasoo eego wax sharciga loo yaqaan sexual offence act qodobkii sideedaad faraxumeynta loo geysta caruurta kow iyo toban sano iyo wax ka yar waa cimri xarig waa life imprisonment wax loo yaqaano faraxumeynta loo geysta caruurta laba iyo toban sano ka weyn shan iyo toban sanona ka yar waa inta ay ugu yartahay xarig inta ay ugu yartahay labaatan sano faraxumeynta loo geysta caruurta shan iyo toban sana ka weyn sideed toban sanana ka yar waa shan iyo toban sano xarag iyo wax ka badan sida aaweed hadda canugtan dhadhaab lagu faraxumeeyey dembigee uu qofka dembiilaha u geystay waxa uu mudan kara waxaa waaya labaatan sana oo xariga intay ugu yarta twenty years minimum minimum standard waxaa la twenty years waa labaatan sano waxay ugu yartahay wixii ka badanna lagu xukumi karaa ma jiraan kiisas noocana oo ka dhaca deegaanka dhadhaab iyo sidoo kale xeryaha qaxootiga haddayse jiraan ilaa iyo hadda maxaad nooga carabaabi kartaa ha way badan yihiin kiisaska noocana bishii koowaad ee sanadkan laba kun labaatan iyo saddexdii ilaa haatan bishii shanaad oo maanta ay tahay lix iyo toban waxaa jira waxay tahay caruurta loo geystay faraxumeyn ee deegaanka dhadhaab waa lix kees oo qaxooti uu ku jirin qaxootiga asaga tirada way ka baxday maba la xisaabi karaa noqdo waxa kootiiniga yeela maxkamada yeela dhadhaab markaa tagtid waxaa taalla ilaa siddeetan kees oo caruur ku saabsan oo faraxumeyn ah marka keesaska dhammaanna way socdaan hase haatee keesaska deegaanka inta lasoo ribood gareeyey ama maxkamad la keenay waxaa ka jira hal kees oo maxkamad gaarisa saaran oo gabar yaroo libooyo laga soo qaado oo nin tagsiira dhexda ila gaarsiyo libooyo gaarsiyo dhadhaab dhexdooda gaarsiyo dhadhaab dhexdooda ku kufsan gabadha keli ayaa keeskeeda hadduu maxkamadda ka furan yahay gaarisa keeskii wax keeska kale ee la qoray ee maxkamad la geeyey ama dembiile loo soo qabtay ilaa haatan ma hayno keeska hadda dhacayna ma aha waa keeska labaad ee saddex bilood gudahooda dhadhaab ka dhacahay magaalada weyn ee dhadhaab ee ahayn deegaamada banaanka ama tuulooyinka maxaa keena in kufsigu uu bato iyo dhibaatooyinka loo geysto hablaha yaryarka ah waxaa keena kufsiga inuu bata bulshada ayaan ogoleen in arintan ay istaag markii la kufsado ama la faraxumeeya gabar odayaashii beelaha ay gabadha ka dhalatay ee la faraxumeeyey iyo dembiilihii eedaysanihii beeshiisa ayaa fariisto waxayna galaan xeerkinyeeji ama wax loo yaqaana maslaxa af ingiriiskana lagu dhaha alternative disability resolution a d r kadibna waxay kala qaataan lacago keesaskiina maxkamadda markii la geeyey sida ayay ku dhicisoobaan oo xukun ma gaaraan mararka qaar waxaa la waayna markhaatidii cidda gabadha ayaa lacag la siina waxaa la dhihi dhuunta meel kale u guura telefoonada dansada cidda ayaa la waayni dembiilihiina sidaa ayuu ku baxsane marka dhibaatadan kiisaska faraxumeynta caruurta ku saabsan dhadhaab waa laba bilood gudaha bishaan dhexdeeda ayaa lasoo warinaya laba kees oo caruur iskuul ku jirtay ah odayaashiina waxay u fadhiisanayeen keeskii nin dembiile ayaa la dhihi ninaan la xirin waa nin boqolow ah xeerkinyeeji aan ku xalina gabar haddii la kufsado weligeed alla dhibkan u dhici jiri dhibka marka inuu sii socdo waxaa ka talinhaya odayaasha odayaasha waxaan leenahay ilaahay ha ka cabsadeeno ummadan dhaqankan waxaan waa dhaqan xun dhaqankan xun ummadan si loogu gooyo qofkii gabar kufsada ha lasoo qabta maxkamadda ha la keeno markhaatina ha lagu furo si xukun aan u gaarno laba kees ama saddex kees keliya haddaa xukun lagu fulin lahay labaatan sano toban sano toban iyo shan sano xukun lagu fulin lahay arrintan way hari lahayd aad iyo aad umahadsantahay